Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Galmudug oo ay wehelinayaan maamulka Jaamacadda Balaasma ayaa si wadajir ah xariga uga jaray xarunta jaamacadda faraceeda magaalada Gaalkacyo. Munaasabada xariga looga jaray xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, maamulka jaamacadda, waxgarad iyo aqoon-yahano. Guddoomiyaha Jaamacadda Balaasma faraceeda magaalada Gaalkacyo, Maxamed Sheekh Saciid ayaa ka warbixiyay daafurka xaruntan cusub.
furayno xarunta jaamacadda balaasma ee gobolka mudug tahay jaamacad ka mid a jaamacadaha ugu faca weyn soomaaliya inay tahay jaamacad jirta labaatan sano oo shan iyo tobankii mey ee aan soo dhaafnay u dabaaldegtay labaatan jirkeedii jaamacaddu waxay halkan u timid inay baahiso adeega waxbarashada ayna ka dhabaysa halkudhigeeda ah educating the whole nation oo ah in wax la baro qaranka oo dhan balaasma waxaa ka go-an in meel kasta oo arday soomaaliyeed ay joogto oo u baahan adeeg waxbarashada sare tacliin sare inay helaan inay jaamacaddu tagto adeega halkan lagu bixinayo waxaa ka wada faa'idaysan doona dhammaan dadka gobolka mudug iyo si gaarana xarunta oo ay ku taalla magaalada gaalkacyo ee galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka galmudug mudane maxamed maxamuud oo dahfuray xarunta jaamacadda balaasma faraceeda magaalada gaalkacyo ayaa bogaaday maamulka jaamacadda
jaamacadda balaasma oo faraceeda caawa magaalada gaalkacyo laga furay oon intaan ogahay jaamacado intaan ka qayb gelayay furitaankoodii jaamacaddii moodal ahaan iyo istaandar ahaan iyo la qurxaneed maalgelinta lagu sameeyey dhaqaalaha la geliyeyna runtii meel walba laga dareemi karo hadday noqon lahayd laabkii oo aan toor ku samaynay iyo hadday noqon lahayd laabkii kombiyuutarada ardayda i t-ga ay ku baranayeen i t-ga kombiyuutarada yaallo qalabka yaallo runtii waxaasoo kharasha iyo waxaasoo quruxa waxay ku yimaadeen garaad iyo caqli iyo aqoonay ku yimaadeen wax iska yimidoo iska samaysma maaha qaar ka mid ah bahda waxbarashada degmada gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay jaamacadda balaasma balaasmo waa timid deegaankay ku soo biirtay jaamacado horena waa joogeen kuwo kalena waa imaan doonaan muhiimaddu waxay tahay qof walba oo gaalkacyo wax kusoo kordhinaya reer gaalkacyo ugu baahanya waa soo dhaweynayaa balaasma wax badan baan sugaynay inay deegaanka kusoo badata aqoontu waan uga mahad celinayaa run ahaantii inay caaway mataqaanaa daahfurkii balaasmayna caawa imaado waa u mahad celin gaar ahaan ardada kaalkaayo waxba baranaysa haddaan nahay waa soo dhaweynaynaa xaruntan cusub ee jaamacadda balaasma faraceeda magaalada gaalkacyo ayaa ka mid noqon doonta xarumaha lagu barto waxbarashada sare taasi oo door muhiima ka qaadan doonto horumarinta tacliinta sare ee ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ee gobolka mudug